Tuulada Tuugaaray waxa ay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa tuulada saameyn u geystay markii uu fatahaadu sameeyo webiga Shabeelle buuq ku taala tuulada Tuugaaray buuqdaasi oo saameysay wax soo saarka beeraha waxa ay maalmahanba wadeen sameynta buuqda ku taala tuulada iyagoo xiraya buuqdaasi saameynta ku yeelay dadka iyo dunyada ku nool tuulada waxaana xiritaanka buuqdaasi wada dadka tuulada sida uu reediyo isna u sheegay gudoomiyaha tuulada Tuugaaray Shucayb Siidow Sheekh sheyga hadda waa bixi oo sida ina maxayra maanta fasaxaad weyn badan baahi badan dhibaato badan oo marin oo haddana maxaa yidhahdaan wiil oon iskaga jirno beer hayno wili wax ka falan jirin oo hadda buq hoosheeda hayno oon mashquulsanna hadda baldooska hilibkilibkoo bahoosin baldoos waayo meeshaan joogaan baldooskaasaan hooshiisa hayna buqdii inaan ka shirnay dalkan uu ka liftay maxaa yidhahdaan yaqaano haddana maxaa yidhahdaa baldooski biima cadaa shidaala rupiyaa sideed buustaan joognaay oo boqol boqol afartan shan doolar ah boqodii waa shidni waa bakni laakiin hagaarkeedii oo daadanaaya hadda hoolku haynaya haddana waanu qaadaysa afar kasii badan oo shidaal waana siisanaysay waxna waa weli karka gacanta wax ka jiraan ideedii waa ciil kusiiso darwaay anaha waa u dhow gudbini meel walbaan warbixin geyni meel walbaan takalilaa inwalaan takalin waa lagu leeyahay waa laga caabihaa wax walba maxay yidhahdaan kaligiina qumaysi waa
waa gartay buuqdaasi aad hadda cabashada aad ka muujinaysaan dhibaatada ugu badan ay geysato bal nooga baran dhibaatooda dhibaatada ugu badan oo geesatay oo haddana geesa karta haddii salaas lagu dhaafo waxay tahay arrinta horta beledko qaar badan eberko ka dhigtay dhex qaaday beer iyo dhan walba eberka dhigtiyo gacmo iyo sacaarka waa dhalisi qanaali beeraan waraabsahayo dhan waa isdulisi maxaa yidhahdaan dhibaatada kale ay ay ko ay koowaad ay shantan tan koowaad ay tahay ha ahaato ma aha tuulada kageer le ma wax dhibaatada deesayso intana khayla ka soo bilaaw intana muku dheere muku dheere ka gudbisna ilaan ay saameysay dhibaatada dhibaatada haweeney waa soomaaliya dhan oo ay qabta u maalinto umar kagaana qabta ma aha as ahaatee dhibkii haayada xiraaliyadii waxaan waxaan ninkii agtiisa maxaayana dhibkeen zaa'id as haayeen gudoomiyaha ayaa waxa uu maamulka hirshabelle ka codsaday inay gacan ka siiyaan xiritaanka boqdaasi saameysay tuuladaasi wasaarada iyo caafimaad gobolka hay-adaha maxaasubad wax noola qabtaan waan u baahannahay waan sheegnay nin walba wax ku sheeganan hadaamiyasoxumiyi horta ma jiraan laakiin wakti intaas wax kusugaa ogtahay maxaa yidhaha maarsaa soo galnay intii beri beri beri nulle maarsadii waa sii socotahay abriil cir waaye maarsa markii soo galnay waxna soo soconneen waa waa baxay waa xilqaaniyo hadana waala quduub tuulada tuugaaray waxa ay ka mid tahay tuulooyinka uu saameynta lixaadka leh uu ku reebay fatahaadaha webiga shabeelle uu sameeyey